maasha allah aan usoo dhaweynaa raadiyo muqdisho dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysan waa salaamayaa awalan haddaan ka sheekeeyo nimankii la yihahdo macawisley waa niman deegaanka u dhashay oday dhaqmeedna iyo mataqaana dhalinyaro leh dad ganacsatana leh ujeedadooduna ay tahay inay mataqaana diidaan al-shabaab waxa ay ka shaqayso iyo nidaamka ay u dhisan tahay midda koowaad waxay kala dagaalamaan maalkooday u diideen oo waxay yaqaanaan zakawaad u yaqaanaan midda labaadna ilmaha ka yar sideedda sano inay ka fidneeyaan ay diidan yihiin qofka islaamkaasi isaga haddii maalin antadulmaas wax ka qaado maalin labaadna wax ka qaado maalinta saddexaad inuu dagaalamayo ugu qasban yahay marka nimankaas macawisleyda aada iyo aadaan usoo dhaweyna waana taageersanahay naf iyo maalna waa ku bixinayaa waxaan u sheegaa ummadda soomaaliyeed maalin kasta haddii mataqaana baad lagaa qaado oo maalkaagana iyo muqyaamo su-aal lagaa weydiinayo waa fitno fitnatul maal waaye mana fiicna ujeedada hadafkay leeyihiinna waxaa waaye dad islaam inay baabiyaan inaad maalkaa ku bixisana qof islaam in la dilo aada iyo aad ay xun tahay hadda qisadii u dambeysay oo aada iyo baal ka dhacday tuulo u dhow waa lala dagaalamay waana la iska celiyey qofkii islaamkaana waa dhiman lahay qofkii dhintayna waxaa waaye kullu nafsin daa'iqatul mowt naf walbana waa dhimanaysaa aada iyo aadaan usoo dhaweynayaa hal hadduu dhintane laba hadday dhimatana mataqaana hadafka ma baaba'ayo macawisleyda macawisleydu waa niman waxooda iska leh dawladna ma taakuleyso niman kaleo mataqaanaa meel kaleoo mataqaanaa adduunkana lagama taakuleyo waa ku taso waxaaga inta aad haysatid lixdan baalood haddaa haysatid iyo laba boqol iyo boqol iyo labaatan baalood haddaa haysato waxooday ku xisaabtamaan ninkana markuu qof iska celinayo ama caqiida ula dagaalamayo waa naftiisa iyo mataqaanaa waxantidiisa inuu ku bixiyo marka aadaan usoo dhaweyna raadiyo muqdisho idinkana inaad ka shaqaysiin dadka islaamka oo la dhammaynayo oo mataqaanaa khaladka lagu dilaayo dadka iska dhicinayo oo ka hormaada inaad daahisiin aadaan usoo dhaweynaa waa tahay goormaa marka fikradda iyo hindisaha hal abuurka ee iyo abaabulka macawisleyda uu idinku dhashay si looga hortago al-shabaab
wallaahi walaalkay fikirka wuxuu nagu dhashay horta macawisley awalan marka ugu horeyso xilli ay aasaasantay oo ku dhihi karo xilligaas ay aasaasantay oo laba kun iyo lix iyo tobankii u badneyd inta badan inay aasaasanto dad oo laba kun iyo labiiyo tobankii bilaabay iyo laba kun iyo saddexiyo tobankii waa jirtaa laakiin macawisley waa niman deegaanka u dhashay kuna tashanaayo nimankaas dulmigooda inay iska dulqaadaan hay-adna ayna taakuleynin dawladna ayna taakuleynin waa fahmi kartaa meeshaas maalin kaste shabaabku wuxuu ka qaadaa zakawaad waxa la yidhaahdo oo dadka lagu dhaco nabaxeediina markay diideen iyo ilmahoodii markay diideen waxaa la dhahay inay la dagaalamaan ay go-aansadeen marka shabaabulkoodu waa un dad dad xoola dhaqatee oo mataqaana shabaabulay inay dagaalamaan waxooda ku dhintaan go-aan kala hadaf muhiim hadafkaas waay
ilaa hadda tan iyo markii aada hawshan bilowdeen ka dhanka al-shabaab ee aada hantidiina ku difaacanaysaan maxaa guula oo la taaban karo oo hal iyo laba aada sheegi kartaa oo aada ka gaarteen wallaahi tuulo u dhow aaday baal guulana tuulada hayaan dhow waxaa looga dilay mid oo mataqaanaa kuwa zakada qaado ah oo nin weyn ahaay oo ay u yaqaanaan dadka ay dhahaan madaxa sakawaadka ayaa looga dilay marka maalin kasta hadduu dagaal dhaco shabaabka waa la dilaayay ayagana abay dilaayeen marka guul waxaaba kuu ah haddii hadafkooda aada diido ay maanta og yihiin macawisley hadafka shabaab inay diidan tahay guul kuu dhiman oo mataqaanaa oo ma ma jirto dhimashona waa imaanaysaa haddii la isdagaalo dhankaagan dhankeenana waa ka imaanaysaa dhan kalena waa ka imaanaysaa marka taas waxaawaa wax oo mataqaana iska iisiya waaye laakiin hadafku waa in shabaab lala dagaalamo caqiida xagga caqiidana lagala dagaalamo xagga mataqaanaa ka toos ka toosna lagala dagaalamo muhiimada waa midaas
waa tahay marka yoolkii aada lahaydeen ma gaarteen mise weli hawsha waa wallaahi hawsha farikfaan farikamo qodna waayo waa socotaa laakiin shabaabku sidii hore oo mataqaana dadkii ugu soo degdegi jireen uguma soo degdegaan waxay bilaabayaan hadda sida aan maqlay inay mucaamalo sameeyaan qoysaska mataqaanaa oo hadda ayaga taabacsan inti u wacaan ay leeyihiin ninkaas iyo ninkaas oo qabta waxa waa la heshiinaynaahe mucaamalo saas inay hadda samayn doonaan way dadka sheeg sheegayaanan maqlayay dad la heshiinaysana male haddii mataqaana dib lagaa dilo go-aankii aad lahayd waa leedahay marka waxaan umalaynayaa hadafkan waa soconaa ilaa isbaabaan insha allah
waa tahay marka hadda meelaha hadda howlgalka aad ka wadaan ee ka dhanka ah al-shabaab ee macuushlaydan is-abaabushay ee deegaanka bal hal iyo labo xagee baa ka mid ah wallaahi hadda deegaanada ay ku socdaan waa deegaankooda guud ahaan waa hirshabeelle dhanka mataqaanaa dhanka shabeellada dhexena waa aadayabaal iyo dhanka mataqaanaa iiraan waxay ka socotaa dhanka muquri iyo maxaas halkaasi ka socotaa
waa tahay marka dadka shacabka ma idinla qaateen fikirkan aad hindisteen ee ku aadan in shabaab la iska dhicin karo oo hantidiina aad ka difaacan kartaan
wallaahi dadka shacabka dhammaantood inta badan waa qabaan inay la dagaalamaan nimankaas dad mataqaanaa iska cabsanayo oo mataqaanaa hadafka aana fahmin diin ahaan ama fahamsanayn waa jiraan laakiin inta dadka intuu badan inay la dagaalamaan inay la dagaalamaana ka go-an insha allah
waa tahay dhanka dowladda maxaa baaqa oo aad u jeedinaysaa ama door ah inay ku yeelato ee, dadaalada aad wadaan oo aad hantidiina ku difaacanaysaan
dowladda waxaan ujeedin lahay in ay dadkaas muslimiinta oo walaalahooda oo hantidooda difaacanaya ay taakurayso kuna taakuleyso wixii mataqaanaa risaasa iyo wixii mataqaanaa oo naf ah oo qofka islaamka u cuni lahay gaadiid ku taakuleen ma dhaheyno mataqaanaa eh, meeshu meel gaadiid looga dagaalo maaha Eh, marka ma- taakuleentu un xag hubka iyo risaasta hadday ka taakuleyso aad iyo aad ay u fiicnaan lahayd intaasaan ku baari lahay